insha allah waxaan waxay iska tusaaleynaynaa wararka maalmahan laga soo daayey ee warbaahinida insha allahu intaasaan raba inaan warar idinka siiyo oo aan ka jawaabo walaalahayga xildhibaanada ah eedeeyey dowladda waxaan leeyahay walaalayaal waa way fiicnaan lahayd in aad wakhtigeeda la sugtaan waxaad mooddaa inay yaro degdegteen degdegna door ma dhalo talo badan inaad samaysaan way ahayd wax badan ayaad heli lahaydeen oo talooyin ah marka waxaan leeyahay waa ka xumahay inaa hadda ayd la soo kacdaan idinkoo socodkayba gaarin saasaan rabay walaalahay inaan u sheego dowladayadu waxqabadkeeda wax la soo sheegi karaa ma ahan wax la koobi karaa ma ahan shalay ma lahayn ciidan isku duuban dad tashanayo oo dowlad iyo qiimaheeda midna u socda ma jirin maantana waxay leedahay dowladdu waxay leedahay ciidan tiro badan ee cadowgiisa ku filan mid gudo iyo mid dibadeedba taasaa axmed lagu faano waxay leedahay dowladdu maanta meelo ay tilmaaman oo ay maalgelisay waad arkaysaan saldhigii nabadgelyada saldhigii booliska oo dabaq la saarayo waxayna ku suurad gashay ilaahay dartii dhismooyin badan baa socdoo mashaariic ah oo dowladdu ay maalgelinayso dowladdu waxay qabatay wax la sheegi karaa maalin iyo laba midna maaha lagu soo koobi karo marka waxaan leeyahay walaalahay way fududaadeene hogaal ha noqdaano wararkana waxaan jeclaan lahaa xildhibaanaha iyo qeybaha badan leh inay ka fiirsadaan asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
mudane wasiir laakiin dadkan waa xildhibaano oo xasaanad leh talooyin iyo tusaalooyin ka bixin kara saddexda gobol ee koonfur galbeed soomaaliya oo ay metelaan
u malay maayo inuu ka dhalanayo ama jiraba ninka nixi og madaxweynaha dalka ee aan ilaahay noo soo bixiyey shariif sheekh xasan shariif xasan wuxuu ku mintidaya keliya hanti inuu yeesho doonima sida hantidiis ku beerdareynaya maashatan ayagu marka xildhibaanadu dad ogaal ah oo baydhabo nala joogay oo reer baydhabo ah oo wanaag badan leh oo aad iyo aad dad mutakar ah waa dad la og yahay oo aqoon loo leeyahay waay dad qiimo badan waay waxaa la rabay marka in ay ayagu naftood waktana la sugaan oo waxna weydiiyaan maadaama anaga fulintii aan nahay dad badanoo fulinta inay la sheekaystaa ma fiicnaan lahay nasiib darrata waxay noqotay fudeedka ay fududaadeen marka waxaan leeyahay dowladdu wax badan oo in loo hambaliyayaa bay dowladdeenna qabatay marka walaalahay waxaan leeyahay seminaaro badan baa la heli doonaa insha allah ayaguna waxaan leeyahay madaxaan u silaaxaya dib ilaahay ilaah
mudane wasiir waxa aad ka jawaabayso xukuumaddii adinka ka tirsaneedeen oo wasiirada aad ka tihiin oo la dhaliilay oo muddadii aad jirteen oo hadda ku siman hal sano iyo wax la jira aadan wax qaban arrintaas ayaa ka jawaabaysaa miya ha ha annagu matalaha aniga wasiirka hidaaya iyo tacliin saraanahay boqolaal baanu dibadda u dirnay maanta waxbarasho ku maqan etoobiya hindiya bakistan shiinaha ingiriiska dowladda la yidhaahdo turkiga ma alxamdulilah maasha allah damaashahadaan ku jirnaa meesha ay ka fikirayaan wax badan bay waxay ahayd inay annaga waxna weydiiyaan walaalahayga marka waxaan leeyahay waad fududaadeen wax dhibaataa male dowladdu waa tii la dhaliila waa tii la toosiya aadan ugu faraxsana inayna dhaliilaan laakiin inay waxna weydiiyaan bay ahayd haddana waxaan leeyahay war annagaa idiin haynaa wixii aan qabannay haddaad arki weydeen waxaan idhi waddada loo aado saldhigga hortiisa markii la marayo walaalahii ay shaqo tegayaan ha fiiriyaan dabaqyada la dhisayo oo mashaariicda waddada la samaynayo ee laamiga lagu shubayo falliga dowladday ku timi ee nabadgelyada dowladday ku timi ha la fiirsho awal annagaa qoryaha isu haysannay maantana cadowgaa qoryaha u haysanaaye uma haysanno dowladda inaan ku difaacnaa u haysanaaye uma haysanno qabiil qabiil kale uma haysanno dowladdu waxay taaragelaysay in ammaanka sugto intaasoo ciidanka qorto intaasoo hub a keento ciidanka hubayso war intaas mayaa laga heli karaa dowlad baa heli karta waxaan leeyahay walaalahay war dib bal bal u fikira yah waad wanaagsan tihiin waadiin hambalyanayna geysanimada laakiin ka fiirsada wixii aad qabanaysaan insha allah mudane wasiir adinka diyaar ma u tihiin in baarlamanka hortagtaanoo wasiir walba uu soo bandhigo haddii wakhtigeeda la gaaro waxyaabaha aad qabateen iyo kalsoonida aad raadinaysaan hasha hasha hasha annaga waxaan diyaar u nahay in dadkayaga wixii dhiboona haysana u sheegno barnaamijka hay-ad kasta iyo wasaarad kasta u deganna inaan hor dhigno golaha inaan shacbiga diyaaraan u nahay mar walbaana diyaar u nahay waaba sugil aan hayba Eh, mudane wasiir eh, maadaama xildhibaanadan ay ka tirsan yihiin baarlamanka koonfur galbeed islamarkaana ay dhaliilo soo jeediyeen sooma mudna in een, arrinta ay soo jeediyeen laga jaahil bixiyo hasha dawladdaynni horta waxay u dhisantahay waa iska dub heshiisiin Eh, wiilasha eh, ama walaalaha iyaga ee xildhibaanada ahi eh, annagana wayna toosinayna annagana waa toosinayna waxaa weeye wadahadalku eh, eh, sidaan oo kaleeta waa istoosin Eh, seminaaraha jiri doona insha allah seminaarahaasaa lagu kala faa'iidaysan doona wakshabyo badan baa maqan madaxweynaha hadda ku maqan markuu yimaadana wakshabyaa la furaya insha allah
Eh, mudane xildhibaan arrintan ma loo arki karaa koonfur galbeed oo mucaarad mucaarad mudane wasiir arrintan ma loo arki karaa koonfur galbeed oo mucaarad cusub samaysatay maya maya asha maya Eh, koonfur galbeed mucaarad mucaaradka waaba loo baahan yahay in la yeesho waxaan mucaarad lahayn nebigaa mucaarad lahaan jir mucaaradku waxbuu toosiyaa wax ma qaldo marka saa darteed mucaaradka waa loo baahan yahay waa wax loo baahan yahay diyaaraan u nahay inaan soo dhaweyno weli xafiisii inuu furto in xisbiyi furtaan laakiin mucaarad dadka qasayo oo aanan sugaal lahayn oo ogaal lahayn mucaarad maaha waa nin dhigala oo halaynaya wixii haleeya wax halaynayana waa qabanaya waa la qabanaya waa laga qabanaya dalka weli si aan aan aan gargaarsi lahayn mana dheceyso in qofku dad laiska dilo dad laiska sameeya maya insha allah waxayna wax walba ku noqonayaan samir ahaan qaadan doonaa ilaahay idinkiisa waana toosi doontaa Eh, mudane wasiir ugu dambeyntii adoo raalliya ma la dhihi karaa waxaa isfahan isfahandari soo kala dhex galay eh, xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed iyo golaha wasiirada oo lagu eedeeyay inay diktaator yihiin
hasha maya nagu golahayga wasiiradu dad aad mo dadka soo xusheen way shacbiga ka yimaadeen maadaama shacbiga ay ka yimaadeen ma xumaan karaan waayo waxay matelayaan waa shacbigii shacbigii baa i keenay aniga ayagaa noo shaqaynaya waxaan taargaranaynay adigoo waryaha nala jooga in ardayda masaakiinta ah lagu baro ba- lacag la-aan ayaan taargaranaynay hadda ku wadnaa ee, ma- madaxweynahaygu uu diyaar u yahay in ardayda masaakiinta ama agoon ha noqdaan waxbarashadooda ay dowladdu bixiso iskoolaadkoodana ee ay bixiso dugsiyadoodana ay bixiso marka dowladayda ma noqonayso insha allah dowlad oo oo amar ku taagle sida militariga ay wadato haddii nagu khasbana dee waabana yeeli doona insha allah